hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay kulan lagu soo bandhigayay xog ururin laga sameeyay sidii dib u dejin loogu sameyn lahaa dadka barakacayaasha ah ee ku nool xaafadda dalxiiska ee magaalada kismaayo kuwaasoo la doonayo in dib u dejin loogu sameeyo barakacayaashan oo gaadhaya ilaa 5,000 qoys ayaa kulanka lagu gorfeynayo sidii dib u dejin loogu sameyn lahaa waxaa kasoo qayb galay hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah gudoomiye ku-xigeenka hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga jubbaland maxamed sheekh xadar ayaa ka warbixiyey kulanka iyo waxa uu daaran yahay
waxaan halkan ku qabannay presentation aanu kusoo ama bandhig aan kusoo bandhigayno daraasadii ama assessmentigii ama profilingkii aan ku samaynay konton iyo siddeedii kaamida deganaa dalxiiska xog ururintaas oo muddo socotay oo noo soo gabagabowday yaanu saata maanta natiijadii soo bandhigaynay oo la wadaagaynay stakeholderska iyo hay-adaha iyo dhammaan diciddii ay munaasab ahayd in lala wadaago xogta waxay ka hadlaysay dadka barakacyaasha muddada dheer ku ahaa dalxiiska yay si dhiibli ah dadkaas baahiyadooda noocaha ay kala yihiin dadka baahiyada gaarka qaba guruubyada caruurta yararka xanuunada daraasad dhammaystiran oo waxay ahayd dadkaas runtii lagu ogaanayay bal wacyigooda dhabta ah saad ogtiin dowladdu waxay qorshaysay dadka dalxiiska degan ama guud ahaan kaamamka magaalada kismaayo in laga saaro magaalada oo ayagoo ka faa'iidaysanaya mashaariicda xalka waara in relocation loo sameeyo dhulka ay dowladdu bixisay ee luglow in la dejiyo sidaasee dalxiisku waxay noqdeen qaybtii brior ee marka koowaad la reerayay sidaasaan hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha waxay ku samaysay brofilin ay maanta ku soo bandhigtay maadaama marka ay yihiin qaybta koowaad ee la rarayo waxaa muhiim ah in xog dhammaystiran la helo kabacdi hay-adihii iyo dowladii iyo saaxiibadayada caalamiga lala wadaago si dadkii wixii ay u baahnaayeen ama qorshihii lagu rari lahaa la iskula fadhiisiiyo dadkaas waxay noqon doontaan wixii hadda ka dambeeya in dhulkii luglow la aado loo diyaariyo meeshii dadka la dejin lahaa qorshihii la fadhiisiiyo in dhulkii la jarjaro demarcation la sameeyo site planning saxa la fadhiisiiyo dantii guud iyo waxyaalihii facilitiga meesha ayadaa la geeyo then si wadajir ah in mashruuca loo dadejiyo waxaa uu noqon doonaa insha allahu tacala wixii hadda ka dambeeya inay hay-addu madaxdeedu ay xoogga saarto si cid walba oo mashruuca ama barnaamijka wax ka geysan karta ay loo geysan lahayd loona dadejin lahaa dadkana loo geyn lahaa halka ayada waxaad ogtihiin hay-addu waxay hadda ku rartay dhulka luglow qoys ugu horreeyey pilot project iyo guryihii horrey la dhisay hadda waa la raray dhulkii bay degan yihiin